waxaan ku dulmannahay golaha wasiirada oo aan xaq u lahayn wasiiru dowle iyo wasiir ku-xigeen kuwaasoo ah kuwa naga maqan waxaa kaloo ay xukuumaddu ku xadgudubtay xubnihii aan ku lahayn ciidamada sida taliyihii nabad sugidda taliya ku-xigeenkii booliiska iyo taliyayaashii hogaanada ciidanka oo dhammaantood laga qaaday xirarkii ay hayeen wax lagu bedelana aysan jirin maamulka dhexe ee dowladda sida xoghayaha joogtada ah iyo agaasimayaashii waa nalaga sifeeyey arrimahaas oo dhan waxay xoojinayaan cadaalad darrada lagu sameeyey beesha beeshu waxa ay ku dulman tahay xuquuqdii ay ku lahayd maamulka gobolka banaadir waxay beeshu soo jeedinaysaa in dadka xiran ay helaan cadaalad deg deg ah ciddii wax lagu waayana ay hesho xilkeedii iyadoo ay muuqato in xilalkoodii si kumeel gaara dad kale loogu wareejiyo waxaan madaxda qaranka u soo jeedinaynaa in cabashooyinkaas iyo cadaalad darrada si deg deg ah wax looga qabto lana soo celiyo xuquuqdii beeshan ay lahayd